muddadii ugu dambaysay runtii tallaabooyin aan wanaagsanayn baa ku dhacday saxaafadda somalilan oo ay ugu dambaysay tallaabadii halfis ku dhacday runtii aad baan nooga xunnahay iyaduna waxaa ka horraysay tii kale hubaal wasiirkii baa inagala jooga runtii iyadoo dowladduna culays badan ay tirsanayso haddana mar walba annagu waxaanu leenahay xadhigga ka soo dheeraynaya sharcigu waa midaanu aada uga xunnahay qofku wuu khaldami karaa anigu marnaba melihin dadkaasi may khaldami wuu khaldami karaa qofka dembi waa lagu tuhmi karaa waa lagu heli karaa waana lagu waayi karaa laakiin institution shaqaynaya oo hal mar albaabada loo laabaa runtii waa ber madow oo dimuqraadiyaddeenna iyo horusocodkeenna ka muuqan doonta marka run ahaantii ground baynu ku wada shaqaynaa siyaasigu wuxuu siyaasi ku yahay inuu sharciga ixtiraamo suxufiguna wuxuu suxufi ku yahay inuu sharciga ixtiraamo saxaafadda somalilan waxaan usoo jeedinayaa inay sharciga ixtiraamaan in sharafta iyo karaamada muwaadiniintu ay ka nabad galaan qofka suxufigii ma aha qof superiora oo sharciga ka sarreeya ninna sharciga kama sarreeyo qof kasta oo muwaadina xuquuqdiisa iyo sharaftiisu way u dhoorsoontay qofkii ku xadgudbana in tallaabo laga qaado annagu mar walba waanu taageersannahay laakiin tallaabadu ha noqoto tallaabo soo marta sifihii saxda ahaa waxaan mar kale idinka mahad celinaya kasoo qaybgalka kulankiina waayo wakhtigu aad baynu u daahnay oo inaynu xagga dambe ka soo koobna ayaa muhiimsan dad badan oo hadli doonaana way jiraan waad ku mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu